asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaad nabaday dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamij gaar oo aan ku eegayna munaasabadda ciidda iyo salaamaha mas-uuliyiinta ugu horeyna barnaamijkan waxaan kusoo qaadan doonaa wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga muuse qaasin cumar afhayeenka madaxtooyadaas axmed saleebaan dhuxul oo si wada jir ah hambalyo ugu diraya shacbiga reer somalilan ugu horeyna wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga oo shacbiga reer somalilan u diraya salaan munaasibadda ciidda awgeed ay wasiir yaad hambalyo u diraysaa munaasibadda ciidal adxa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabadan ciidulaadxa almubaarak waxaan dhammaan shacbiga somalilan meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan hambalyana waan u dirayaa waxaa kaloon ciid wanaagsan leeyahay madaxweynaha marwada koowaad madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan golaha wasiirada golaha shacbiga baarlamaanka iyo guurtadaba dhammaantood waan hambalyanayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakat waa hagaag dhegaystayaal waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka gaarka ah ee aan ku eegaynay salaamaha haatanna afhayeenka madaxtooyada somalilan axmed saleebaan dhuxul ayaa isna dhankiisa u diraya shacbiga reer somalilan guud ahaan meel kasta oo ay caalamka ka joogaan hadaladiisiina waxaa ka mid a haye afhayeen guud ahaanba ummadaha islaamku meel kastoo ay joogaan waan hambalyaynaya munaasabadan diiniga ciidul odxa waxaan salaamayaa shacabka somalilan meel kastoo joogaanba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka marwada koowaad guud ahaanba shacabka miyiga magaalaba shacabka somalilan meel kastoo jooga waan salaamayaa ciidan ciidada bashbasha barwaaqa ku gaadha ayaan leenahay shacabka somalilan waxaan leeyahay nabadgelyadiinna wadajirkiinna iyo midnimadiinna ku dadaala taynu wax ku nahay weeyi taynu alhan ku soo gaadhnay weeyi isku dulqaadka isku tanaasulka iyo in shacabka somalilan ay abuuraan oy ilaaliyaan oy dhisaan dowladnimo iyo dal ay iyagu leeyihiin waa sharaf weeyi qiimahaas iyo nabaddaasi maanta dalka iyo dadku uu ku taagan yahay waa sharafa shacabka somalilan keeneen waa sharaf dadka somalilan ay keeneen waa sharaf dowladda somalilan ay keentay waa sharafaan ku ammaananahay halkaa in laga sii wado oo wax kastoo nabadgelyadeenna iyo wadajirkeenna waxyeelayana wax laga qabto oo dhinac looga soo wada jirto ayaan shacabka somalilan u soo jeedinayaa hambalyo hambalyo hambalyo kaasina waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan guud ahaan barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa soo saaray yuusuf jaamac waxaana idla socodsiinayey anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane tan iyo barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono waa dhammaan shabakadda wararka ee wajaalana yuus oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo